agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdikaafi xasan aadan oo wareysi gaara siiyey radio dareer ayaa sheegay in wasaaraddu ahaya in badan deegaano ay ka jireen calaado ay ka sameysay dibujisiin dhaba waxuuna agaasimuhu carabka ku dhiftay qaar ka mid a deegaanadaas oo haatan bulshadu si nabada ah ah isku dhex maraan kadib markii lagu guulaystay dibushiintii laga sameeyey
sidoo kale isdhexgal iyo tababaro loo sameeyaa iyo isbarasho loo sameeyey odayaasha oo meelo badan la isugu keenay oo galmudug ka mida cirifka gobolka mudug ugu dambeeya ee cirifka galbeed ee gobolka galgaduud odayaasheedu in isbartaan oo iyaga ruuxood ay wada shaqeeyaan oo iyagoon dowladu xariirinayn mararka qaar inta wada xiriiraan ay dhahaan war waxa soo cusboonaaday meelhable ka jira sida u xalinaa dadku isdhex degan yihiin waa wax weynay ahayd odayaashu in laftirkooda isbartaan sidoo kale waxaa kulamo iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo culammada laftirkeeda in laysku dhafo ay wada shaqeeyaan haweenka laftirkooda ay qeyb ka noqdaan waxyaabaha nabadda dadka ka shaqeynaya waxyaalaha wasaaradda ku guuleysatay kamid tah oo kulamo kastood aragteen oo hadda dibashiinta culummada qeybay ka tago soo fariistaan doorkooda qaataan inta kalena si dadban iyo si toosa wax uga qeyb qaataan waxaa la sameeyey qorshaha dib u heshiisiyiinta stateka iyo si guud inaan qeyb ka nahay qorshaha qaranka iyagana oo dib u heshiisiyiinta isagana aan qeyb ka ahaynay waxaa sidoo kale la qabtaa dib u heshiisiino badan oo ay ugu muhiimsanaayeen deegaanadii ugu waaweynaa colaadii galinsoor iyo dhabad ka dhex jiri jirtay oo ayaan dhowa dhowsare lagu soo gebangabeeyey qeyb wejigeedii hore wejigeedii kalena gogashii madaxweyne ku dhawaaqa inay taallo galinsoor wasaaradda liid ka aheyd ilaa haddana meel fiicanay maraysaa waxaa kaloo lagu guuleystay colaadii cadaado iyo ayagana dhabad dhulkaas ka dhexeeya ka jir jirtay oo ayadana xalaf laga gaaray sidii wax loo sidii markii colaada dee dunida dhan ay wax ka dhacaan laakiin sidii u jiri jirtay iyo si u dhow midna aysan u jirin aagga qalanqalle waa laga sameeyey xanig buuri aaggiis laga laakiin meelaha qaar waxbaa ka soo laabtay meelana waa lagu guuleystay sida ogtihiin baa dadka deegaanku ayagoo horboodayaan waxaa xal laga gaara iyada ruuxeeda midii xanin buuro oo haddana lagu ballansaya gabagabadeedii in cadaada bishaan gudaheeda laysugu taga sidii loo ballansanaa dhinaca kale agaasimaha waaxda qorsheynta ah ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdikaafi xasan aadan ayaa intaa ku diray in wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo horkacisa ah ay deegaanada qaar laga fuliyey mashaariic horumarineed oo qeyb ka ah sidii bulshadu ay kaga soo kaban lahayd colaadaha islamarkaana loo gaarsiin lahaa adeegyada bulshada meelaha qaar waxaa laga fuliyaa mashaariic nabadda kabaay waxaa laga fuliyaa meelaha qaar saldhigyaa la dhisaa xarumihii dowladda la dhisaa iyadoo weliba wasaaraddu liid ka tahay haddana wasaaradihii kale ugu shaqada lahaa ay usii gudbinayso waxaa la sameeyaa leyra kacceedda ku shaqeeya dhulkan kale ee waqooyiga hadda kahor waxaa laga sameeyey meelaha xeraale iyo huurshe iyo caawid waaq iyo dhulkaas ku xeeran isagana balambal waxaa laga sameeyey mashaariic badan oo isbitaalla laho iskuulla lahaayo dee wasaaradii ilaa ka shaqeynaya laakiin waxay ku imaadeen mashaariicda nabadday ku imaadeen ayadana mashaariic laga fuliyey ahay oo nabadda lagu kaaga wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa shaqooyinkooda waxaa qeyb ka ah arrimaha la xiriira dib u heshisiinta bulshada